b c minneapolis maxamed xaaji xuseen aad ayuu u mahadsan yahay markana soomaaliya waxaa xalay magaalada cabudwaqe gobolka galgaduud lagu aasay laba nabadoon oo deegaanka aada looga yaqaanay kuwaasi oo dabley ay shalay galinkii dambe ay ku dileen magaaladaasi kooxda weerarka soo qaada ayaa sidoo kale waxay rasaas ku fureen bartamaha magaalada halkaasi oo ay ku dhaawaceen toban qof oo ay afar haween yihiin maalmo ka hor ayay ahayd markii nin hubaysan uu magaalada ku toogtay nabadoon kale iyo nin ay walaalo ahaayeen oo ganacsado ahaa haddaba xaaladihii ugu dambeeyey iyo weliba ee sababaha keenay weerarkan ayaa waxaan khadka teleefonka ku weydiiyey mahad cumar cilmi gudoomiyaha degmada cabudwa inna lilahi wa inna ilaahi raajicuun geeri naxdinle ayaa meeshan ka dhacday dad odayaal oo birmageedaha lagu laayay oo nabadoon ah dad badan oo dumar iyo rag ba iskugu jiroo dhalinyarahana waa la dhaawacay afar dumara iyo ilaa lix rag ah waxay galabsadeen la arag oo mixiriyadooda ka shaqaysanayay maxaa sababay marka in raggan hubaysan ay si aan kala sooc lahayn magaalada ay rasaas ugu furaan waxaa sababay dad nabadiid ah oo gacmo dawladaha wadamada dariska nala ay ka ku jiraan ay gacan ku leeyihiin baa geystay falkan oo ka soo horjeeda maamul goboleedka galmudug iyo shacabka reer galmudug laakiin sababta maxay tahay ay dadka rayidka ah u bartilmaameedsadeen sababtaasi waxa ay tahay xilli kala guura oo waxaa lagu jiraa ereyo kala duwan lagu habaaqayo oo dadka dawladiidka ahi qaarkood ay leeyihiin waxaanu rabnaa inaanu degmada ku kulano xubnaha naga baarlamaanka dadka heer maamul goboleeda galmudug shacabkeeduna wuxuu qaatay inuu maamul goboleedka xaruntiisa kumeel gaarka ah uu ergadiisa la tago oo halkaas ku xusho baarlamaankiisa markaas halka loo abuuro ayaa arrintaa looga jeedaa oo cid meesha isku qaadaba loo waayo waxaad ii sheegtay in arrimo siyaasadeed ee salka ku hayso waxayna soo gaaraysayna in magaalada lagu qabto shir jaraa-id oo ay qabteen odayaal iyo siyaasiyiin taageersanaa in cadaadad la tago marka odayaashan la dilay ma waxay ka mid ahaayeen dadkii shirkaas jaraa-id qabtay way ka mid ahaayeen oo raggii meesha moogtahay dadku qofkii tiisu gasho unbaa dhimanaya ninkii boqol sano jirka ahaa ee muuse geella bulxan ee maanta shirka jaraa-id ka hadlay ayaa barnaamijkan ku wajahna isagana dhaawac baa kasoo gaaray ilaahitiisa kama dhiginin yaa ka dambeeya marka arrintan siyaasadeed aad leedahay waxaa loola jeedaa in deegaanka xasilooni darro looga abuuro arrinta waxaa ka dambeeya dadkii xubnaha ku matelayay sheexayaalkii dadkan kasoo jeeda deegaankan ee diiday xarunta inay tagaan dad ka mid ah iyo wadamada dariskeenalaha ee sida labada dhinac ee galbeedka iyo waqooyi bari naga xiga bal inoo sharax waxaad ula jeedid wadamada dariska wadamada dariska ahi waa qoladan ilil five oo aanu dariska nahay ee xuduudda leenahay iyo qoladan maamul goboleedka puntland oo dhibaatada ugu badan ee xilaa odayaalkii dhaqanka xataa in madaxa laga rabiinayo oo la yidhahdo ma geli kartaan arrimaha ummadda aad odayaalka u tihiin maraya oo dhaqanka ay u baqeeyaan xaafadahoodii iyo dadkoodii eedeymo culus ayaad jeedinaysaa guddoomiye ilaa ay haatan imaadan sheegin wax caddayna oo aada haysaan waxaa caddayna dadkan la laayay oo gebigiisu waa tiriska ilaa afar oday kala tirsanaya oo qaabka loo laayena ay tahay qaab aada mataqaanaa u foolxun dad boqol jiraaha meesha lagu xasuuqay waad garan kartaa inaysan ahayn qof iyo qofka wax ka tirsanaya aysan arrintaas ku wajahanayn aaway marka raggii weerarkan geystay xaggey joogaan meeshii laga soo abaabulay dib ugu laabteen oo waa halkee waa meelaha aan horey kuugu sheegay deegaankee deegaanka nagu xeersan ee xuduudda maamul goboleedka galmudug ka baxsa marka dadka weerarka geystay waxaad leedahay ma ahan dad u dhashay magaalada cabudwaaq ma ahan dad loo soo adeegsaday dibinta maamul goboleedka galmudug wey guddoomiye lafahantiina waad ka seexateen ammaankii magaaladaasoo lama oran karo mar haddii saddex maalmood ka hor halkaas lagu dilay nabadoon caan ahaa iyo ganacsade la dhashay nabadoonka halkaasna mar walba markii ay doonayaan dadka maleeshiyaadka ay intay hub soo qaataan cidday rabaan ay dilayaan idinkan magaalada ad joogtaan taasi waa wax laga dhuuman kara maaha inaynu kan maamul ahaan iyo maamul goboleed ahaanba aynu dhaliisheeda leenahay ma laga dhuuman karo laakiin mahadow adaa hadda magaalada gacanta ku haya maamulkeeda oo ay tahay in lagaala xisaabtamo soo maahan waa riboortka aniga lagala xisaabtay anna waa gudbinaya dowladda iga sarreysaan u gudbinaya dowladdaana laga rabaa inay waajibaadaba ay ay ay samayso hadda marka muxuu yahay xalka xalku waxa uu yahay inaanu dadkan carada la kacay aanu dejinno oo aysan dhicin wixii dhacay wax ka dambeeya lagu darinin caqligu shaqeeyo waxaana waa wax qadar ah oo ilaahay kiisii ahaatay waxaan ilaahay ka rajeynaynaa inaan uma dambana aan waxle in dadka geystay falkaas waxisnimadaana sharciga la hor keeno insha allah mahad cumar cilmi gudoomiyaha degmada cabudwaq oo khadka taleefonka igu warramaya ayuu kaasi ahaa dhanka facebook ayaa dhegeystayaal badan ra'yigooda kaga soo dhiibteen bashiir cali xirsi oo jooga hargeysa waxa uu leeyahay waan ka xumahay dilka ka dhacay dilalka ka dhacay cabudwaq waana in ciddii ka dambeysay sharciga la horkeenaa maadaama tani ay tahay foolxumo u guba maxamed axmed bulaale oo talex joogan waxa uu leeyahay aad baan uga xumahay dilalka birmigeydada ah ee lagu dilay cabudwaq inta dhimatay allahu naxariisto inta dhaawac ahna allaha caafiyo kuwii ka dambeeyeyna waa in la horkeenaa cadaaladda ayuu yidhi waxaan qaar kamid dhegeystayaasha b b c ee facebook dhegeystayaal ninkan ra'yigiin waad kasoo dhiiban kartaan warbixinadan dhawaantan halkaasi ku daabacanay
b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
saacadduna waxay tilmaamaysaa